dabcan haddaanu nimid hawada soo gallaanin waxaa noo muuqata oo aanu soo gaarno inaan taabanno caqabadihii ay ka sheegan jireen oo marar badan kala soo gudboonaan jira dowladda dhexe ayaa maanta annagana nagala soo gudboonaan waxaa ka mid a shalay waxaa ka dhacay magaalada muqdisho shir looga hadlayo xuduudaha waxaanu ka daawanay telefishinada waxaa la yidhi dowlad goboleedyada oo dul ayaa loogu yeeray waxaa maxuu ahaa la sheegay in ay hirshabelle ka qayb gashay shirkaa xuduudaha soomaaliya looga hadlayo balse xaqiiqdu waxay tahay kama aynaan qayb gelin nalama soo ogeysin nalagama texgelin bal iska daa intaay waxaa naloo raaciyo weliba masabi ah in aan ka qayb galo oo si buuxda aan uga qayb qaadanay wada hadalladii iyo maxuu ahaa qaabkii howlaha xuduud samaynta ama xaqiijinta xuduudaha dowlad goboleedyada u dhexeeya ay waan baqaani lahayn waxaan u sheegaynaa dowladda federaalka ee soomaaliya anoo rajeynaya golaheeda wasiirada cusub in la ansixiyo waxaan u sheegaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha inaan ka biyadiidsannahay qaabka ay howlwadeenada wasaaradda wafaa wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ah ay ula macaamilaan dowlad goboleedka hirshabeelle iyagoo aan annaga ognahay qaladaad fara badan oo ay galeen balse intaa mar walba haddaanu ka celinay haddaanu la hadalnay haddaanu muxuu ah dhinac walba aan sinagu dalqul iska saxa haddana ay muuqatay in ay muxuu ahaa arrintaa inay ka dhaga adeegayeen balse hadda soo gaarto heer laga hadlayo arrimo xasaasi ah kuwaa oo annaga nafteena shaki weyna gelinay waxaan ognahay dowlad goboleedka hirshabeelle khayraad fara badan inay leedahay waxaanu rabnaa inaan dowlad goboleedka hirshabeelle uga faa'iideyno khayraadka ay leedahay oo ay u khayraadka dhinaca garoomada diyaaradaha ay leedahay ah waxaanu aragnaa mar haddii shirkii xuduudaha looga hadlayo ee xasaasiga ah nalaga qariyo naloo sheegiyo balse shacabka iyo caalamkaba markhaati looga dhigayo inaanu ka qayb galnay raallina ka nahay wixii howl ah ee meeshaa ka socdaa ujeedku inuu yahay in loo soo socdo khayraadka ay hirshabeelle leedahay dib isu qiimayn samayna waxaa sababaya dhaqanka iyo ujeedooyinka aan tuhmayno inay ka dambeeyaan waxaa kaloo jiro shirkaa weheliya shir labaad oo ku saabsan xasilinta nidaamka dowladnimada iyo maamulada degmooyinka oo isagana ka dhacay xalan hirshabeelle laguma casubin halka dowlad goboleedyada kale oo idin lagu casubay shir hirshabeelle kama ayan qaybgelin laakiin shaksiyaad aanan dowlad goboleedkiina wakiil ka ahayn wasaarad ay ka tirsan yihiinna ayna cid dirtayna ayna inay annaga lagu matalaan oo halkaa inta looga yeero waraaq loo qoro adigu taga fadhiiso anaad iisoo gorgaraynaysaa la yidhaah de waxaan leenahay xogeeyada joogtada ah de ha yimaado jowhar madaxtooyada ha fadhiisto oo stateka anaa madaxweyne ka ah yidhaah haddaysan ahayn dowladda federaalka ee soomaaliya ma ka yeelin in xuquuqda hirshabeelle ay leedahay in wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaarado badan oo kale oo aan ognahay inay ayagu magaalada muqdisho waxay doonaan iyo siday doonaan sameeyaan guddigaa sagaalka xubnooda waa wasiiro dowlad goboleedka hirshabeelle ka tirsan waxayna kala yihiin wasiirka arrimaha gudaha oo ah guddoomiye wasiirka amniga gudaha oo ah gudoomiye ku-xigeen wasiirka warfaafinta oo ah xubin wasiirka garsoorka iyo arrimaha diinta oo ah xubin wasiirka shaqada iyo shaqaalaha oo ah xubin wasiirka bii'ada iyo horumarinta rabbiinaaga oo ah xubin wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka oo ah xubin wasiirka beeraha oo ah xubin iyo wasiirka dib u heshiisiinta oo ah xubin